kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka waxaa maalmahan lagu jiraa xilligii u diyaargarowga xajka muslimiin badan ayaa dunida oo dhan u tabaabulshaysanaya inay tagaan goobaha barakaysan ee dalka boqortooyada sacuudiga waxaa iyaguna diyaargarow ku jira hay-adaha fududaynta xajka ee wasaaradda arrimaha xajka ee dalka sacuudiga xajku waa mid ka mid a tiirarka islaamka oo qof walba oo muslina laga doonayo khadka telefoonkaee magaalada colombos ee gobolka hoy ayaan kula xiriiray sheekh muuse cumar axmed oo ka tirsan xarunta alhuda ee magaalada colombos sheekh muuse waxa uu sharxayaa waajibka xajka bismillah alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allahu calayhi wasalam xajku waa guriga ilaahay marka loo qasdo si loo guto acmaal ilaahay una amray waana farad faraa-ista macluumka ah ee la yaqaano diinta islaamka ka mid ah qof kastoo muslimana inuu yaqaano ay qasab ku tahay waana tiirka shanaad ee arkaanta islaamka uu ku taagan yahay xajka allahu subxaanahu watacaala wuxuu lilahi walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istataaca ilayhi sabiila waman kafara fa ina allaha haniyun can alcaalamiin waan gartay marka maalmaha xajka la gudanayana maalmaha waxay ku xiran tahay qofka nooca xajka uu xirtay hadduu yahay macnaha xaj keliya u qasday arkaantii inuu kasoo baxayaa looga baahan yahay ixraamkii inuu la yimaado maca niya waquufu bicarafaat uu la yimaado oo carafo uu istaago maalinka sagaalaadka ah tawaaf bilbeytkii gurigii inuu tawaafo sacyu bayna asafa walmarwa inuu la yimaado sidoo kale in ramyi ljamaraati thalaatha uu sameeyo timihiina uu gaabsado ama uu xirto allahuma salli calaa moxamed marka waxaa looga baahan yahay in acmaashaasi qofka muslimkaa uu guto sidii uu nabigu sala allahu alayhi wasalama noo amray xilliga loogu talagalay inta badanaa deegaanada ugu muhiimsan waxaa weeye ereyada maka kama wada fogo waa deegaanka ereyada maka ayay ka wada dhow yihiin muna musdalifa oo la baryayo carafa oo aan ina ka fogeyn banaanka magaalada ah oo la istaagayo meeshii la istaagayay ah allahuma salli calaa moxamed jamaraadkii oo iyagana la tuureynayo oo aanan ka fogeyn mantiqada laftooda ee carafaad aanan ka fogeyn owsha intooda badan oo noqon doonta gudaha magaalada maka waa garta madiina markaa shardi ma madiina in la tago waa shay wanaagsan laakiin shardi xajka ka mid ah shuruudiisa ma aha sidaan hore usoo sheegnay tiro aad u badan oo ka mid a muslimiinta caalamka ayaa isu diyaarinaya tegidda dhulka barakaysan dad gaadhaya ilaa iyo labiyo toban kun oo qof ayaa dalka maraykanka ka tegay labadii sannadood ee lasoo dhaafay laba kun iyo tobankii iyo laba kun iyo koob iyo tobankii sannadkanna waxaa la filayaa tiro taas la mid a amaba in yar ka badan muslimiinta maraykanka ee dhulka barakaysan tegaya waxaa ka mid ah xubnaha jaaliyadda soomaalida maraykanka liibaan axmed xasan oo ka tirsan shirkadda tigidhada diyaaradaha ee som travel oo ah mid ka mid a shirkadaha arrimaha xajka ka shaqeeya ee magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ayaan weydiiyey tirada xujayda ee sannadkan ay shirkaddoodu dirayso iyo weliba adeegyada ay xujayda u fidiyaan ajensigeena ama kambanigeenna wuxuu diri doonaa almost ilaa iyo sagaashan iyo shan qof hadduu alla imo safarkuna wuxuu bilaaban doonaa october hadduu ilaah yaraado sixteenkeeda adeegyada xagga ay ka heli doonaan dadka xujayda ah sanadkan sida caadiga ah oo sanad walbana aan bixino waxa weeyaan waxa ay ku leeyihiin accommodation hotel in mecca close to the alxaram sidoo kale waxay hoteelo ku leeyihiin madiina close to the masjid alnabowi sidoo kale waxay leeyihiin transportation ac buses mecca madiina an carafaat sidoo kaleeto waxay leeyihiin mina ac kentis tendooyin ku xiran aalada qaboojiyaha ah oo ac aan u naqaano sidoo kaleeto waxa ay heli doonaan inaan ugu soo wareejino ama tour aan ugu sameyno meelaha islamic historica ku yaala maka iyo madiina sidoo kaleeto waxay nagu leeyihiin round airfare ticket oo go and bag ah qofka maraykanka meeshuu rabaha ka joogo sidoo kaleeto fiisaha broseskiisa sidoo kale waxay nagu leeyihiin dad la taliyaal u ah oo xagga arrimaha xajka ah oo ka caawin doona inta ay gudanayaan xajkooda kuna soo laabanayaan gobolka ay ka tageen meeshuu rabaa ka ahado maraykanka dhinacooda waxaa iyaguna diyaargarow ku jira saraakiisha wasaaradda xajka ee boqortooyada sacuudiga tirada sannadkan la filayo iyo adeegyada xujayada sacuudiga tegaysa loo diyaariyey ayaa waxaan wax ka weydiiyey maxamed cali biixi oo arday kuliyadda saxaafadda ka dhigta jaamacadda malik sacuud ee magaalada riyaad boqortooyada sacuudiga xujaajta la filayo sanadkan wadanka sacuudiga sida ay tirakoob ay soo saartay wasaaradda xajku waxaa lagu qiyaasayaa inay yimaadaan dad kor u dhaafaya laba milyan iyo toddoba boqol oo kun laakiin ilaa iyo iminka xujaajta soo gaadhay waa tiro ka yar hal milyan sida ay sheegtay qeybta waaxda socdaalka waddanka sacuudigu waxaa la filayaa usbuucan soo socda gudaheeda inay inta kale soo dhamaystirmaan waxa ay sheegeen qeybtan u xil saaran la socodka xujaajta inay sanadkan soo dhamaystireen qaybtii tareenada ka dhinaa oo loogu talagalay xushaajta inay ka qaadaan meelaha mashaacirta mina iyo ay ka mid yihiin carafaadba oo ay geeyaan isu socodkoodana u sahlaan waxaana lagu qiyaasayaa sanadkan inay tareenadaasi qeyb weyn ka qaataan lixaad leh dhibkii iyo cidhiidhigii ka jiray ama xujaajtaba ka haystay in ay u kala gooshaan meelaha ay mashaacirta ah ay ka mid tahay musdelifa mina iyo iyo carafaadba taasa laaya waxaa kaloo ay sheegeen wasaaradda xajka sacuudigu sanadkan inay kusoo kordhiyeen surface kale oo ah in ay u diyaariyeen xujaajta basas nooca raaxada ah oo tiradooda kor u dhaafay isla labaatan kun taa lafteeduna waxa ay qayb ka qaadan doontaa cidhiidhigii ka jiray iyo jaamkii faraha badnaa ee xujaajta ka imanaysa xajka imanaysa oo markii hore dhib kala kulmi jiray inay qayb weyn laxaadle ka qaadato ayaa la filaya sanadka howlihii xajka oo muddo gaaban kadib bilaabanaya ayaan ugu dambayn sheekh muuse cumar weydiiyey maalinta ay ciidda carafo ku beegan tahay sida la qiyaasayo ilaa hadda weli bishii ma coran waxaa la filayaa in toddobiyo tobanka bishan octoobar ay bishii barakeysneyd ee dhulxija ay bilaabato haddii ay saa noqoto ay toddobiyo tobanka bisha corato maalinka sagaalaadka ah oo maalinka ah la istaagan yahay macnaha la taagan yahay carafa waa maalinka shan iyo labaatanka ayay noqonaysaa octoobar waxaa sunno ah marka qofkii taagan inuu afuro qofkii ka maqan ee aan meesha taagnayna waxaa sunno ah inuu soomo muslimiinta intooda kale sida ka soo aroortay hadyigii nabiga sala allahu alayhi wasalam marka ciiddu waxay ku aadi doontaa maalinka ka dambayso shan iyo labaatanka oo noqonaysa lix iyo labaatanka ayay maalinka ciidda noqonaysaa maalinka sa shan iyo labaatankana waa maalinkii waquufu bicarafa la yidhaahdo
dhegaystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha islaamkoon maanta ku soo qaadanay u diyaargarowga waajibka xajka oo muddo gaaban ay ka dhiman tahay intaynu barnaamij kan oo kalea mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegaystayaal idinka tegayaa sidaas iyo jimco wanaagsan